markii qaadashada tallaalka covid sagaal iyo toban laga bilaabay magaalada muqdisho qiyaastii shan toddobaad ka hor ayaa siday dhakhaatiirtu sheegayeen waxaa ilaa iyo hadda tallaalkaasi qaatay dad ay tiradoodu ka badan tahay siddeed iyo toban kun iyo lix boqol oo qof oo isugu jira shaqaalaha caafimaadka iyo dadweyne kale waxaana jira goobo ka badan lixdan oo tallaalkaasi laga bixiyo ugu horeyn waa kan agaasimaha cisbitaalka martiini doctor cabdirasaaq yuusuf axmed jalaaludiin oo inooga warama qaabka uu hadda u socdo qaadashada tallaalka covid sagaal iyo toban ee muqdisho tallaalka covid nineteen magaalada muqdisho iyo gobolada dalka meelo badan ayuu ka socdaa waxaa mudnaanta la siiyey dadka loo bixiyayo safka hore oo macnaheedu yahay dadka u nugul inuu xanuunka ku dhici karo oo infectionka ay qaadi karaan sidoo kale dadka xanuunka coronavirus u nugul oo maxaa la dhahaa in isbitaal ay u jiiftaan hadduu ku dhaco ama mortality ama sababi kara dhimasho ayaa ayaa horteginta leh la talaalayaa oo macnaheedu yahay dadka da-dooda ay konton sano ka weyn tahay dadka leh xanuunada raaga comorbiditiska oo da-dooduna ay weyn tahay sida sokorta iyo diikarka iyo wixii lamid ah shaqaalaha caafimaadka oo safka hore ah maadaama ayaga infectionka iyo caabuq dadka ugu hore ay la kulmaaya ay yihiin dadka ka shaqeeya xuduudaha immigrationka booliska shaqaalaha dowladaha hoose iyo macalimiinta waxaa tallaalka magaalada muqdisho laga bixiyaa oo la geeyey lixdan iyo shan xarun oo isugu jira isbitaallo dowladda ay leedahay kuwa private ah iyo xarumaha loo yaqaano m c h ka ama xarumaha caafimaadka talaalku waa waa lacag la-aan waxaa lagu publish gareeyey websiteyada social media sidoo kalena idaacadaha localkana waa laga sheegay xarumaha talaalka dadka ay ka heli karaan waxaa jira walaac la xiriira xagga caafimaadka oo ay dadku ka muujinayaan qaadashada tallaalka taasoo dad badan oo laga yaabo inay u nugul yihiin inuu ku dhaco xanuunkan saf markaa ah ka niyad jabisay qaadashadiisa dadkaasi waxaa ka mid ah axmed cadde oo diidmadiisa qaadashada tallaalka covid sagaal iyo toban ku macnaynaya sidan shakiga waa jiraa ma garatay oo cudurka laftarkiisaay daftirsanaayeen horta soomaalida sanadkan xoogaa kusoo baraarugeen laakiin sanadka hore waaba la daftirsanaa marka hadda daawadan cusub runtii meela waa isbitaalada way taallaa iyo maarata meelaha corona way taallaa dad tegay waa jiraa oo issoo tallaalay laakiin dadka badankiisa shakigay ka qabaan waxaan waxyeelo ma dambe may leedahay adigu waxaad la barobaganda ah xataa suuqa loo geliyayo kanba yeelaysaa waxaanay samaynaysaa waxyaabahaasaa jiro laakiin weli dadka tallaalka wa qaateen lama dhihi karo adiga maxaa ku diiday anigana dadkaasaa la mid ahay mogtahay wixii markaan ka dhur sugno horta hore inaan kala ogaano waxyeeladoodii iyo faa'iidadii markaan maqalno dunyadaas maarata wararka imaanayo iyo dhakhaatiirta adduunka iyo marka hadda waxyeelaa lasoo sheegay hadda shakigaasaa lasii abuurmay oo dhiigba xinjir fariistaal marka ereygii yaraa dadkii ay maqleen intii yara hatana xataa ku rajo weyneed inay istilaasho markay hadalladaas maqleen hadda waa dibay u gurteen ma garatay anigana kuwaasaan ka mid ahay ha marka waa ka dhur sugaynaa bal horta ma ogtahay cabdisalaam maxamed axmed dhabarlo waxa uu diidmada tallaalka covid sagaal iyo toban la qabaa axmed cadde inkastoo uu cabsi ka qabo inuu haleelo xanuunka haddana diyaar uma aha qaadashada tallaalka ka hortagga xanuunkaasi ee uu sida bilaashka ah uga heli karo xaafadda uu degan yahay ee xamarweyne tallaalka ma qaadan waxaan u qaadan daawadan waxaan uga jegiyey kula soo boodada ahe ay leeyihiin labaatan milyan afartan milyan oo dadkayga oo wadamadaas westernkan ku duurnay markaa idinku waa inaad qaataan waxaan u arkaa anigu business apa laba sano ilaa hal sano aniga waxaan jeclahay ilaa wuxuu faa'iidooyinku iyo khasaarooyinkiisa ilaa aan kala ogaado
amiin yuusuf kasaaro oo ka mid ah dadka degan magaalada muqdisho ee qaatay tallaalka covid sagaal iyo toban ayaa sheegaya inuu u arko fursad muhiima inuu si bilaash ah ku helo tallaalka waxaana uu tilmaamayaa inay jirto arrin ku dhiirogelisay qaadashada tallaalkan aniga waa markii labaad oo aan istilaalayo inta aan noolahay sanadkii toddobaatan iyo shantii ayaa laiga tallaalay cudurkan la yidhaahdo furuqa tallaalkan hadda oo coronavirusna waa tallaalkii labaad waxaana igu dhiirigeliyey maadaama cabsi badan ay jirto iyo welwel badan dad badan soomaaliyeed ay u dhinteen cudurkaasi ayaa igu kaliftay in aan istilaalo welibana aan ku helo si lacag la-aana wax dhibaato hadda soo gaarana ma jirto markii aan soo tallaalay oo aan baraha bulshada aan dhigay dad badan ay soo waceen waxay dheen amiino xaaladaada ka waran qandhaa ku qabatay ma dhiigiia ku xinjiroobay ma iisheeg hurdalama kugu dhacday cuntadii ma kaa xirantay su-aalo fara badan ayaa laigu soo celcelinaya intaas ilaa habeenkii subaxan istilaala ilaa habeenkii ilaa maalinkii dambe o dhan su-aalahaasaa lai weydiinaya maxaa haddaba ka jira in tallaalka covid sagaal iyo toban ee la geeyey magaalada muqdisho uu sababo dhiig xinjir oo sababi kara dhimasho waxaan su-aashaasi weydiiyey doctor jalaaludiin agaasimaha cisbitaalka martiini ee magaalada muqdisho tallaalka waxa ugu weyn oo loo isticmaalayo waa ka hortaga xanuunkan coronavirus ma jirto wax cilmiyeysan oo isku xiraya mashaakilka la xiriira xinjirowga ama waxyaabo kale oo uu keeni karo oo ha dadku aada iskula dhex marayaan is ilaa ay hadda wax side effect ama adverse effect ah ma aan arkin tallaalkan hadda soomaaliya ee deeq ku heshay waxaan annaga u aragnaa inuu yahay fursad qaali ah oo aan kaga gaashaaman kara xanuunkan dilaaga ah oo dadka dadki dhan inaga laayay gaar ahaan dadka da-da ah oo aan xamili karin oo isbitaalladeena iyo sistamyadeena ay la tacaali karin macna cilmina kuma dhisna mushkiladan xinjirowga oo wadankii soo wadamada soo saaran soo laga soo qaatay iyo wadamadii ay geeyeen oo tallaalka laga bixiyay intaba waxay soo saareen cilmi baarisyo la xiriirta inaysan isku xirnayn qaadashada tallaalkan iyo mushkilada xinjirowga marka laga soo tago cabsida iyo shakiga ay dadku ka qabaan tallaalkan ayaa waxaa iyana jira hal arrin oo walwal gelisa dadka iyagu ku dhiirada qaadashadiisa waa kan mar kale amiin yuusuf khasaaro dadka ma haystaan ballan rasmi ah in tallaalka labaad ama wejiga labaad xilliga ay qaadanayaan qof walba markii la tallaalo waqtigaa loo qabanayaa isheg aniga hadda beliya xoogaa liga qabtay dadaa waxay ku leeyihin saddex bilood aan ula qabtay dadaa waxay ku leeyihin laba bilood aan ula qabtay marka dowladdii ama wasaaraddii caafimaadka waa ina dadka ay u faahfaahaysaa oo ay tidhaahdaa war waktigaas qofka maalintaas u qaato waktigaas kalu qaadanaya si kastaba ha ahaatee waxaa si gaabisa ku socda qaadashada tallaalka covid sagaal iyo toban ee magaalada muqdisho oo ay dadku ku heli karaan si lacag la-aan ah iyadoo dhinac kalena ay dadka qaatay tallaalkan walaac ka muujinayaan helitaanka qiyaasta labaad ee tallaalka isku day aanu ku doonaynay inaannu arrintan wax uga weydiinno wasaaradda caafimaadka ayaan inoo suurtagelin mas-uuliyiinta oo ka jawaabi waayey telefoonadooda awgeed